habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah oo bisha agoosto ay tahay saddex iyo toban sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari xaggiinna waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada aan idinkugu hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysiyo aan la kala yeelanay guddoomiyaasha guddiyada kala duwan ee doorashada jubbaland kalsooni darro noo dhaxaysa ma jiro musharaxiinta nooca annaga hadda musharaxiinta nooca waa waa waa toddoba musharax waxayna diyaar yihiin inay tartamaan kaambeynkoodii bayna wataan mees wada hadal haddii laysugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran dhexda lasoo dhigayo doorasho jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonaysa xataa diyaar baanu nahay marnaba annagu dadka aan hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan siyaabaha al-shabaab ay u dhex galaan laamaha dowladda
siyad caqaabi mataqaanaa waxa dowladda kusoo dhex galaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof mataqaanaa kow inay mataqaanaa infederation sameeyaan qof intay usoo dirsadaan dowladda uu soo dhex galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro inuu mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan la heshiiyaan wuxuu raba ha aaminsanaado lacagay maaragtay shaqadu qabana lacagay kaga gadanayaan
qodobadaasi iyo warar kale ayaynu idinkugu haynaa idaacadda fiidnimo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa maanta sheegtay in ay dib u dhigayso ilaa shan iyo tobanka bisha diseembar soo rogista canshuur cusub oo toban boqolkiiba ah oo la saari lahaa badeecadaha elektroniga ee ka yimaada shiinaha si kastaba maraykanka waxa uu sheegay inaysan wax ka bedeli doonin canshuur cusub oo la saaray badeecado shiinaha ka yimaada oo qiimuhoodu dhan yahay saddex boqol oo bilyan oo doolar taasi oo dhaqangelaysa kowda bisha sebteembar ee soo socota iyadoo washington iyo beijin ay ka shaqaynayaan xal uhelista dagaalka ganacsiga ee sii xumaanaya ayaa wakiilka ganacsiga ee maraykanka robert lighthiser waxa uu maanta la hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka shiinaha louwi he waxaana la qorsheeyey in labadooduba ay mar kale taleefonka ku hadlaan laba toddobaad kadib wareegii ugu dambeeyey canshuuraha oo madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay koodii agost ayaa waxaa macnaheedu uu yahay in dhammaan badeecadaha shiinaha uu usoo dhoofiyo maraykanka ay la kulmi doonaan canshuur dheeri ah madaxweyne donald trump ayaa mar kale maanta ku eedeeyey beijin inay ka leexleexanayso ka dhabeynta ballanteeda ah inay iibsanayso wax soo saarka beeraha maraykanka
duulimaadyadii ka baxayay eeroboodka caalamiga ah ee magaalada hong kong ayaa la joojiyey maalinkii labaad kadib markii debadbaxyo dimuqraadi doon ah ay la wareegeen qaybta ugu weyn ee laga dhoofo ee garoonkaasi go-aanka madaxda eeroboodka ayaa waxa u yimid daqiiqado kadib markii ay xanibeen dhammaanba dadkii ka duulaya garoonkaasi dadka dibadbaxa sameynayay kadib markii banaanbaxayaashuna sidoo kaleeto ay isku horgudbeen dadkaasi rabay in ay markaasi fuulaan diyaaradaha iyadoona horay ay ugu baaqayeen dadka shacabka inay ka feejignaadaan oo garoonka aysa soo gelin inta banaanbaxyada ay wadaan eeroboodkan ayaa horay waxa uu la daalaadhacaya sidii uga soo laaban lahaa dhibaatooyin la xiriiro isla dibadbaxyadaasi kadib markii la furay maalin ayaa haddana boqolaal ka mida dibadbaxayaasha ay gudaha usoo galeen kuwaasi oo booliiska ay isku dhaceen islamarkaasina baajiyey guud ahaanba duulimaadyadii sababa la xiriira banaanbaxooda oo ay ula gudbeen qaybta hoose ee gudaha mashkiladan ayaa sii xoogeysatay markii sidoo kaleeto dad safrayaal ah oo caraysnaa ayaguna ay isku dayeen in ay la murmaan dadka banaanbaxa sameynaya maanta oo talaada ah waxaana taasi ay keentay isku dhacyo inay ka dhacaan gaar ahaana goobaha diyaaradaha looga sii gudbo ee geedadka loo yaqaano eerobootka hong kong ayaa waxa uu ka mid yahay eeroboodyada ugu mashquulka badan dunida
maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa sheegay in weerar loo adeegsaday diyaarad aan duuliyo lahayn ay ku qaadeen garoonka abha ee koonfurta galbeed ee sacuudiga oo ku dhow xuduudda wadanka yemen isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen ayaa sheegay in diyaaraddaasi uu siday walxaha qarxa ee ku dhacday gudaha dalka yemen oo aysan usoo gudmin sacuudiga afhayeenka isbahaysiga colonel turki al maliki ayaa beeniyey in garoonka abha lasoo weeraray waxaana uu sheegay in diyaaradda ay ku dhacday gobolka dhanka waqooyi ka xiga magaalada sanca ee amraan oo xuutiyiintu ay maamulaan xuutiyiinta oo maamula magaalada caasimada u ah dalka yemen ee sanca iyo deegaanada ku hareereysan ayaa bilihii dhowaa sare u qaaday weerarada ay ka fulinayaan bartaalamyo ku yaala gudaha dalka sacuudiga ayaga oo taasi ka jawaabaya ayaa iyaguna isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyo ee dagaalka yemen waxa ay beegsadeen goobo militari oo kooxdan ay leedahay gaar ahaan kuwo ku yaala agagaarka magaalada sanca weeraradan ayaa sii adkeynaya dadaalada nabadeed ee qaramada midoobay ay doonayso in lagu soo afjaro dagaalka dalka yemen oo hadda socda muddo ka badan afar sano
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda guddiga doorashooyinka ee jubbaland ee uu soo magacaabay madaxweyne axmed maxamed islaan ayaa ku dhawaaqay xubnaha xildhibaanada ee baarlamaanka jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha waxaana xildhibaanadaasi maanta lagu dhaariyey magaalada kismaayo xuseen barre aadan ayaa haddaba faahfaahinta arrintaasi waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddigaasi xamse cabdi barre tirada xildhibaanadu dastuurka ay ku qoran tahay jubbaland waa toddobaatan iyo shan xildhibaan muddo ayaana soo wadnay xuritaankooda dhowr bilooda ayay kasoo bilaabanaysay wacyigelinta bulshada iyo odayaasha la keeno oo maxaa ku dhahaa iyo iyo odayaasha soo xusha kadibna in aan listigii finalka ahaa shalay soo saarnay xalayna aan ku dhawaaqnay fiidnimadii maantana la dhaariyey wixii berrina ka dambeeyana ay dee hawshooda hogaansanayaan oo qofka ugu weyn sida dastuurka qabo uu maanta guddoomiye kumeegaar u noqday waxaa xigay waa in guddoonkii la doorto kadibna madaxweynihii lagu xujisiiyo insha allah laakiin dhinac kale waxaa jira xildhibaano kale oo iyagana lasoo doortay maxay ku kala duwan yihiin markaa labada dhinac anigu cid kale ma ogi anigu waxaan ogahay un xildhibaanada annaga aan ka shaqeynaynay muddada dheer oo maanta la dhaariyay kuwan baan ogahay sida muuqata waxaa jirta kalsooni darro u dhaxaysa dadka mucaaradka ee murashaxiinta ee tartamaya iyo guddiga aada idinku madaxda u tahay maxaa keenay bay kula tahay kalsooni darradaas walo kalsooni darro uma dhaxaysa ma jiro musharaxiinta nooca annaga hadda musharaxiinta nooca waxaa weye waa wa wa waa toddoba musharax waxayna diyaar yihiin inay tartamaan cambaynkoodii bayna wataan guddigana shaqadiisii ayaga dee shuruucdii iyo wixii laga rabay iyo wixii ayaga xuquuqu lahaayeen ba horey waa ula wadaagay hawshoodina way wataan marka wax haba yaraatee ee misunderstanding oo naga dhexeeya annaga iyo iyo musharaxiinta ma jiraan laakiin maadaama u tihiin guddigii dhexdhexaadka ahayd ee arrintan u xil saarnayd haddiiba ay jiraan dad kale oo ka cabanaya oo ilaa heer ay gaadheen inay iyaguna guddi kala samaystaan oo ay xildhibaano kale soo doortaan miyayna hawshiin ahayn marka hore inaad idinku ka shaqaysaan sidii dadka laiskugu soo dhoweyn lahaa walaal walaal annagu siyaasiyiin ma nihin annagu waxaan ku shaqeynaa sharciga waxaan nahay dad oo oo oo ka shaqeeya oo technical ah marka siyaasadda ciddii mucaarada iyo ciddii maxaafida annaga kulligeed waa udhexaynaa marka taa waxaan u malaynayaa qolada siyaasiyiinta inay inay ku haboon tahay wixii dib heshiisiina iyo dabasugtaanka laakiin annagu waxaanu ku shaqeynayno waxa weeye waa xeerar iyo shuruuc iyo dastuur intaan baan annagu ku shaqeynaa taasna waxay udhexaysaa reer jubbaland oo dhan cid gaara oo aan u shaqeyno iyo cid gaara oo arrintaas ay nagala dhexaysaana ma jiro dalka o dhan baan u sumana waa imisa tirada musharaxiinta ilaa imika aada diiwaan geliseen sagaal bay ahaayeen laba ka mid ihii waraaqihii markii ay qaateen kadib way way way ma aysan nagu soo celinin marka waxaan nagu qaadanay inay ka laabteen toddobadii kale ayaa maxaan ku dhahaa ayaa diyaara oo u dhamaystiran tahay hawshoodii marka laga reebo hal musharax oo aan rajeynayno in shuruudii qaarkood laga yaabo in ay wax loogu dhiman yihin laakiin lixda kale waa diyaar waraaqahoodii iyo waxoodiina iyo shahaadooyinkoodii la qaatay waa goorma wakhtiga kama dambaysta ah ee doorashada la qabanaya waxaan weliga la sheegi jirnay inaysan bishan agost dhaafi ayna dhaafaynin horey baan jadwal bishii julaay afarteedii baan dejinay schedulkeeda welikii baan ku socnaa waxaa weye haddana finalkii baan maraynaa waxaan rajeynayaa maanta beri haddii la ihaahdo iyo labadan beri oo soo socotaa waxaan dooran doonaa guddoonka kadib maalinta iyo saacadda aan madaxweynaha dooranayno muddo aanu sheegnay oo ilaa laba iyo labaatanka ayaa jirtay marka xilligaas iyo oo iyo xilligaa aanu dhaxnay marka intaa udhexaysa insha allah ayaan maalinteeda iyo saacadeeda ka sheegi doona kalsooni intee lag baad ka qabtaa in doorashadu ay sidii la rabay u dhacdo doorashadan walaalo waa mid dadban ma aha mid one man one vote sida adduunyada ka jirta soomaaliyana dee noocaa unba waayahan ka socda waxa weye waa waa waa waa geedi socod baan ku jirnaa waan guuraynaa waxa weye waa dimuqraadiyad bilow ah marka ma dhahaya aniga sidii u fiicnayd weye laakiin inta anaga aan awoodno iyo sida nooca ay tahay doorashada ee aan anaga u sameynay waxaan aaminsanahay dariiqii loo baahnaa inaan marno
kaasi waxa uu ahaa xamse cabdi barre oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee jubbaland ee uu magacaabay madaxweyne axmed madoobe dhinaca kale guddi doorasho oo taageersan mucaaradka jubbaland ayaa iyaguna waxa ay ku dhawaaqeen liiska xildhibaanada cusub ee jubbaland xuseen barreha ayaa sababta arrintan keentay weydiiyey guddoomiyaha guddigaasi axmed aabi aadan intaa waxaa ka horeysay de horta brocess baa soo socday doorashadu waa la filayey waxaa laga hadlayay doorasho dimuqraadi ah oo dadka udhexaysa guddi doorashaha la qabtay oo madaxweynaha hadda fadhiya uu qabtay guddigii doorasho waxay isu bedeleen guddi u ololeysa hal murashax kabacdi isku daya badan baa jiray oo igad iyo international community iyo ay isku dayeen dowladda federaalki iyo in balmediation la sameeyo guddigii brocessku soo saaray brocesskaasi wuxuu noqday mid xamilaya dhammaan murashaxiinta inta minxiiska uu madaxweynuhu ka dhiganayo isagu keensadee mooye murashaxiintii dhabta ahayd halkaas isamada dhaqanka ayaa iyagana lagu takooray oo isamo dhaqan iyo kuwo aan dhaqan ahayn baa guddiga doorashada xamsa madaxda ka ahaa qorteen marka odayaashii dhaqanka iyo bulshadii rayidka ahay iyo dadkii waxgaradka ahay iyo culimadii iyo haweenkii a isu yimid oo isbedel doon bay la baxeen golaha isbedel doonka jubbaland horeyna ula socoteen baan umalaynayaa dabadeedna waxay qabteen guddi doorasho guddigaa doorasho ayaa brocesska hagayey maanta natiijadu ka soo baxday waxa waaye guddigaa doorashadu odayaasha ayuu seminaar uqabtay uu ku bareeyey sida ugu wanaagsan loo soo xulo xildhibaanada beelaha iyadoo hal xildhibaan ay si ikhtiyaarkooda kusoo xulayaan seminaarkaas waxaa kaloo ugu sheegayna sidii ay jikooyinka ay isamada u yihiin ugu cadaaladfay lahaayeen kadib markaan dhamaynay foomamkii baan noo qaybinay ay xildhibaanada kusoo qori lahaayeen iyagoo si ikhtiyaarkooda hebel ii soo qor ayna ahayn halkii kursi baana hal xildhibaan loo soo qorayo halkudegayada isbedeldoonku wuxuu ahaa no more three ama hal saddex wixii hadda ka dambeeya lama aqbalayo hal kursi loo soo xuro marka odayaashii way noo keeneen shalaan soo gebagabaynay saakana waa sii dayay waa imise tirada xildhibaanada aad ku dhawaaqdeen waa tirada xildhibaanada jubbaland oo dhammaan beelaha ka kooban shanta beelood baa jubbaland degan saad u og tahay marka waa toddobaatan iyo shan maadaama uu jiro guddi doorasho oo saad sheegtay madaxweynaha iminka talada hayaa uu magacaabay idinku halkeed ka keenteen sharciyadda aad ku dooranaysaan baarlamaanka boqol kiiba sagaashan iyo shan dadka markii lala tashan waayey oo arrimihii doorashada iyada oo twenty nineteenkii lagu jiro qaab dimuqraadiyada inay doorashadaas ku dhacdan la doonayay doorashadii hal murashax wax garabka u saaran ay noqotay isla markaana guddigaa doorasheed sheegaysa ay noqdeen mataqaana dad u kaambeengaraynaya u ololeynaya hal murashax oo ah madaxweynaha hadda fadhiya ayay bulshada oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanku ayay guddigan magacaabeen saasaanu authorizationka ku hela goorma idiin qorshaysan inaad doorashada qabataan
horta dee brocessku waa kala horeeyaa xildhibaanada waa la ururinayaa dabadeedna waa la dhaarinayaa markii la qaariyo kadib oo odayaashii dhaqanka ee soo xulay ee annagana na magacaabay oo ay meesha kala dardaarmaan ninka u da'weyn ayaa guddoomiye u noqon isaga ayaa qaban doona guddiga qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka saasay isu daba taallaa sida laga warqabo doorashada iyo qabanqaabadeedu waxa ay ku kacdaa kharash aada u fara badan marka idinka yaa idinka caawinaya dhinaca kharashaadka waa mahadsan tahay marka u horeysa horta jeebabka yaga jeebabka yaga waxyaabaha yareed ay ku jiraan yaan ku tashanay marka u horeysa aan idhaahda ilaahay baan tala saaranay marka labaadna jeebabka yaga waxyaabaha yar ay ku jiraan ku tashanay marka labaadna bulshada ayaa volunteer noo ah oo xoogooda iyo xoolahooda iyo caqligoodaba nagu kaalmaynaya oo taageero noo ah imise musharax ayaa ilaa iminka idiin diiwaan gashan annaga waxba nooga diiwaan gashana annaga waxay ku ekaanaysaa talaba iyada guddiga doorasho haddaanu nahay marka xildhibaanada la qaariyo xildhibaanada ayaa arrintaas broseska inteeda dambe ku shaqale ugu dambeyntii haddii aad doorasho qabataan oo dhinac kalena ay doorasho qabtaan oo jubbaland ay yeelato laba madaxweyne halkaasina dhibaata ka dhacdo yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya annagu ma hubaysnin dad hubaysan ma nihin dad diyaaro ama nihin hub dad rayidaan nahay iyo dagaal dad diyaaro ama nihin dad rayidaanu nahay xataa waxaanu diyaar u nahay all options miiskay saaran yihiin soo jeedinaha oo dhan iyo talo oo dhan miiskay xagga ayaga ka saaran tahay miis wada hadal haddii laysugu yimaado xal la gaarayo oo doorashada garabka saaran dhexda lasoo dhigayo doorasho jubbaland iyo dadkeedu ay leeyihiin ay noqonayso xataa diyaar baanu nahay marnaba annagu dadka caanka hadal iyo dhibaato hurinaya ma nihin
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland ee mucaaradka jubbaland ay taageerayaan axmed aabi aadan oo u warramayay waryaheena xuseen barre aadan
waa tahay markana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista waxaa inoo haya haaruun macruuf
dilkii guddoomiyaha gobolka banaadir ee dhowaan dhacay waxa uu dhaliyey su'aalo badan oo ay ka mid yihiin intee ayay la-eg tahay ku dhex jiritaanka al-shabaab ee hay-adaha dowladda gabadha geysatay qaraxa waxay muddo badan xubin firfircoon ka soo dhex ahayd bulshada iyadoo la kulantay madaxweynayaal wasiirro iyo mas-uuliyiin kale ugu dambaydna waxay noqotay xubin sare oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir haddaba imise qof oo la mid ah basiire cabdi maxamed oo magaceeda dhabta ah u ahaa maryan iyo gabadha kale ee kalkaaliyaha u ahayd deggan oo magaceeda dhabta ah u ahaa hodan ayaa ku dhex jira laamaha dawladda maxaa la samayn karaa si loo ogaado khatar intee leeg ayay ku yihiin hay-adaha dawladda iyo shacabkaba waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadka kadib qaraxa uu ku dhiman doono guddoomiyihii gobolka banaadir allah u naxariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan cabdiraxmaan yariisow madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu soo saaray qoraal uu ku farayo xukuumadda inay si degdeg ah ula timaado qorsho dhammaystiran oo ku aadan hannaanka la dagaalanka dadka sida tooska ah iyo sida dadbanba u gacan siiya argagixisada al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaas ka soo baxay xarunta madaxtooyada madaxweynuhu waxa uu yidhi suurtagal ma aha inay nagu dhex jiraan dadka gacanta siinaya argagixisada dadkeennana dhibaataynaya waxaa laga sugayaa xukuumadda inay la timaado qorshe lagula dagaalamayo dadkaasi haddaba intee ayay leegyihiin dadkaasi dhibaato intee leeg ayaa ka iman karta jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare waxa uu hore u soo noqday taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka waxaana uu isku dayey inuu diiwaan geliyo dadka looga shakisan yahay inay al-shabaab xiriirka la leeyihiin ee ku dhex jira hay-adaha dowladda dadku saddex nuuc bay ahaayeen qolo oo aanu arkaynay in la cabsi geliyey amba duruuftooda dhaqaala laga faa'iidaystay oo sidaa ku shaqaynaysay oo olready shaqo galay fayl bay lahayd waxaan ka fikiraynay shuruucdii iyo sistamkii loo mari lahaa in lasoo qabto oo su'aalo la weydiiyo cadaymankii markaa lahaayeenna lahor qayb bay ahaayeen qayb waxay ahaayeen qayb markaa shaqadu ku socoto annagana aan noo soo sheegin lala soo xidhiiray ilmahoodii lagu handaday waa nimankan dee waxay dadka ku handadayaan qofka waxay ku handadayaan meel kastoo qofku ka jilci kara ayay ku handadayaan qolo kalena waxay ahaayeen qolada saddexaad oo qolo sidaas kuwaasoo kale loosoo loola soo xiriiray la cabsi geliyey laakiin iyagu noo yimid oo oo noo sheegay in arrintaa haysato ayagana qaab gaara qaab gaara ayaan ula tacaali jirnay amnigoodaan si gaara u maaragtay amnigooda iyo meelaha laga soo galay iyo meelaha laga handaday si gaara ayaan amnigooda ula socon jirnay dad gaara oo shaqada la haya oo xiriirka inay sii wadaan oo ayagana shaqada la sii haya oo ilaa qofkii handadaaya iyo dadkii handadaaya laga daba tago unit gaar unit gaar ayaa u samaysnaa arrintaas dadka qaar aan interrogate gareyno aan soo qabanay wasiire ayay chief security u ahaayeen qaarkood chief security ama chief protocol ayay dad wasiira u ahaayeen qaarkood dad kaloo madax ayay u ahaayeen markii aan dee soo qabanay oo interrogate gareynana waxaa dhib dhib naga qabsaday dad madaxda ahaa oo ay dadkaa la shaqeeyeen dabayaaqadii labada kun iyo shan iyo tobanka ilaalada madaxtooyada iyo kuwa gobolka banaadir waxaa loo xil saaray sugitaanka amniga xarunta gobolka hase yeeshee ilaalada gobolka iyo kuwa madaxtooyada labadaba waxaa munaasabadda ka horgalay shaki weyn oo dhinaca amniga ah kadib markii nin munaasabadda ka dhex cadcadaa la ysku qabta inuu ka socdo madaxtooyada iyo inuu matalayo gobolka jenaraal tuuryare ayaa gacanta ku qabtay kiiska waxaan helana warbixin ah in qof aad looga shakiya dhaqdhaqaaqiisa uu dadka howsha wada ka mid yahay yunitkeeni gaarka ahaa dadkii brotokoolka gobolka ayay si hoose waxay u weydiiyeen waayo qofkaa ma taqaanii waxay u sheegeen qofkaasi wuxuu ka socdaa koofiye casta madaxtooyada ka socota ayaa ayuu ka mid yahay sidaasuu noo sheegtay si hoose ayay haddana koofiye casta ugu tageen waxay dhaheen qofkaa ma taqaaniin maya gobolkuu ka mid yahay oo qolada gobolka oo brotokoolka ayuu ka mid yahay marka kuwii gobolkana wuxuu isaga dhigay nin brotokoolkii madaxtooyada ka socda oo specially dadka ciidankan koofiye casta si gaara ula shaqeeya ah qoladii koofiye casta brotokoolkii madaxtooyada ka socotana wuxuu isaga dhigay inuu gobolka ka mid yahay baaritaankaas waxaa meesha ka dhacday in qofkii lasoo qabto dad kaloo relator la ahaa lasoo qabto baaritaanna la geliyo dabcan halkaana waxay dhacday in xafladii ay dhowr saa dib u dhacdo ninkaas ma qarax baa ku xirnaa qarax kuma xirnayn laakiin baaritaanadii iyo wixii sheek waxaa ka soo baxay inuu kan qaraxa fududay doono oo qofka oof oo qaraxa fududay doono uu ahaa lahaa mar haddii uu kalsoonidii helay qoladii brotokoolka mar hadduu helay kalsoonidii qolada kale ee ka socotay madaxtooyada waxaan u garanay qofka inuu ahaa qof fududay rabay wax imaanaya asigoo ka faa'iidaysanaya galaangalkiisa iyo in lagu aaminay wax ka socodsiinta xafladdaas xafladdaa marka yaa iman lahaa oo ka qaybgeli lahaa xafladdaas madaxda dalka ugu sarraysa ayaa imaan lahaa dabcan haddii koofiye cas ay tagto meel waad fahmi karaysaa waxaan maqlay madaxweyne waxaan maqlay madaxweynuhu inuu tegi rabay xafladdan waa sax waay madaxweynaha tegi khubaradu waxay aaminsan yihiin in waxa ugu weynay al-shabaab ay ka faa'iidaysanayso ay tahay laamaha amniga ee daciifka ah iyo nidaamka hubinta shaqaalaynta oo aan jirin laakiin al-shabaab kuma tiirsana oo keliya dadka shaqooyinka ka helaya laamaha dowladda hase yeeshee waxay awood u leeyihiin in kuwa u shaqaynaya dowladda ay howlahooda u fuliyaan tusaale waxaan u soo qaadan karnaa cabdiweli maxamed macow madaxii amniga ee garoonka diyaaradaha muqdisho oo bishii febraayo ee labada kun iyo lix iyo tobanka fududeeyey qaraxii lagu soo rakibay kombyuutarka ee lala beegsaday diyaaradda daalo airlines haatan cabdiweli waxa uu ku xukuman yahay xabsi daa'im siddeeddii bishii julaay labada kun iyo afar iyo tobankana waxaa al-shabaab weerar culus ay ku qaaday madaxtooyada soomaaliya weerarkaasi waxaa dadkii loo qabtay ka mid ahaa xasan muxiyadiin xasan oo u shaqaynayey shirkad kuwa isgaarsiinta ah kana howlgasha madaxtooyada gudaheeda xasan muxiyadiin waxaa loo xukumay inuu weerarkaasi fududeeyey bishii ogost ee labada kun iyo afar iyo tobankana waxaa lagu fuliyey dil toogasho ah sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka hay-adda niisa waxay qabatay sargaal sare oo ka tirsanaa hay-addaasi laguna magacaabo kabtan cabdisalaam maxamed xasan oo lagu helay inuu xogo ku saabsan niise uu u gudbiyey ururka al-shabaab xogahaasi waxaa ka mid ahaa aqoonsiga xubnaha u shaqeeya niisa magacyo iyo sawirro shaqaalaha hay-adda ah saraakiil ka tirsan amniga soomaaliya waxay ii sheegeen in xogtaasi ay dhaawac weyn gaarsiisay hay-adda niisa sargaalkaasi waxa uu xilligan ku xukuman yahay xabsi daa'im macalin siciid cabdulla dilib waxa uu hore uga soo tirsanaa ururka al-shabaab isagoo goor dambena gacansaar la yeeshay daacish inkastoo markii dambe uu ka baxay islamarkaana uu haatan la shaqeeyo dowladda soomaaliya waxa uu ka warramayaa xeeladaha ay adeegsadaan kooxaha argagixisada ah si ay gacansaar uga helaan dadka ku dhex jira dowladda infiltrationka maaragtay saddex qaabi mataqaanaa horta dowladda kusoo dhex galaan waa ikhtiraaq iyo tajniid iyo muxuu ahaa iyo camiil waa qof mataqaanaa kow inay mataqaana infiltration sameeyaan qof intay usoo dirsadaan dowladda uu soo dhex galo maaragtay iyo qof dowladda ku jiro in mashruucooda ka gadaan ama qof dowladda ku jiro oo inay lacag siiyaan oo la heshiiyaan wuxuu raba ha aaminsanaado lacag maaratay shaqadu qabana lacag kaga gadanaya marka waxay samayn jireen markii hore maaragtay sheeg waxay aada u heli jireen maaragtay wax agentiga aada u heli jireen horta waxay ku guul daraysteen inay ikhtiraaq dowladda ku sameeyaan way soo rag badan ay soo direen maaragtay shee dowladda soo dhexgala way jiraan way ku sabri waayeen midkii la- kii lasoo diro maarata xoogaa markuu joogo wuu iska laabtaa meesha isguul fiican way ka keeni waayeen recruitingna maaragtay sheeg taasna way ku fashilmeen laakiin waxay aad u heli jireen maaragtay sheeg ajetiga qof dowladda ka tirsan oo militariga ama meel kale joog inay wacaano maarata macluumaad ka qaadaan inuu wax u fududeeyo inuu wax u gudbiyo waxaasoo kale aad ay u heli jireen marka hore maxay uga beddeshaan lacag intee la-eg
wallahi wax saas u badan maaha dhowr boqol oo doolar wax saas laba boqol saddex boqol wax saas siiyaan waxaa kaloo haddaba xubnaha al-shabaab ee ku dhex jira dowladda soomaaliya saacida isbedelada maamulada ee joogtada ah sida uu sheegayo jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuryare dalkeenna saad og tahay afar sanaba isbedel weyna ka dhaco meel kasta taabta oo ilaa waax ilaa laan ilaa taabanaya mana ahayn dabcan sidaana sax ma ahayn waxaa afarta sano gudaheed ka dhaca intaasoo mar aa taliyaasha la bedelaa intaasoo mar ayaa wasiirada la bedelaa intaasoo mar ayaa maamul maamulada hoosoo degmooyinka la bedelaa marka horta kow waxa uu sahlaya inay sistamka soo dhex galaan waxaa waaye maalin kastaba dad cusubay la tacaamulayaan ayagoo ayagu khibradoodii wata oo isla dadkiiya toban sano dadkii uga shaqaynaya arrimahaas ayaga toban sano ilaa laba ilaa waxay shaqaynayaan ilaa eh, waqti ku dhawaada ayay shaqaynayaan dadka ay ka shaqaynayaanna waa dad cusub oo amba sanadkii saddex mar afar mar cusub amba afartii sano wada cusub marka cusaybka iyo isbedbedelada tirada badan oo imaanaya ayaa u sahlaya maxaa yeelay aniga hadda markaan taliyaha ahaa waxaan haayay faylal aad u muhiima oo dadka ku dhex jira amba la tashkiiliyey amba oo ku socda tashkiilisku ee sistamka ku dhex jira aan aan helayna xogahooda oo aan dabagal ku hayna faylashii caynkaas caynkaas ahaa dabcan faylashii aan ku wareejiyey bay kamid ahayd taliyaha iga dambeeyey taliyaha taliyaha iga dambeeyey marka arrimahaas in uu waqti siiyo waqti bay ku qaadanay waxaa laga yaabaa xaaladii markaa taagneed doorashadii iyo wixii xaaladda dalku markaa ku jiray inay ka mashquuliso inuu feelal- feelalka caynkaasa dabagalo waxyaabaha dhaca waxaa kamid oo anagu dareensanahay mar dambe in la dilay sargaalkii aniga waagaa feel feelasha ii haayay waa la dilay waxa lagu dila maxay ma dadkiibaa ogaaday oo feelashooda haayay ma si kalea loo dilay waa arrin kaleoo su-aasheeda mudan dhibaato kale oo haysata hay-adaha amniga ayaa ah inay si dhib yar ku shaqaalaysiiyaan dadka ka soo goosta kooxaha argagixisada kadibna si fudud lagu aamino iyadoo loo magacaabayo jagooyin sare halka kuwo kale ay marin u helaan madaxda sare ee dalka iyo kuwa amniga jenaraal tuuryare waxa uu ka mid ahaa saraakiil ka badbaaday nin ka soo goostay al-shabaab oo isku dayay inuu isku qarxiyo wuxuu iska dhigaya marka nin maxaan ku idhaahdaa eh, duruufo adag oo asiga loo geystay iyo dhib badan oo loo geystay iyo wax badan oo geysta darteed usoo goosanayay waxaa waagaa socotay oo aa- waagaa aad u socotay inay dad badan oo ayaga kamid ay soo goosanayeen qoryo badan oo qoryaha uu la soo goostay qorigaas nuuciisa oo badanna waa ku tuhmayna meesha oo afar ilaa shan ah waan ku tuhmayna si marka loo dhiirigeliyo oo qofkii soo goosta oo qoriga nuucaasa lasoo goosta inuu abaalmarin helayo inuu- waxaa laga lahaa ujeedada sargaalkii hayo marka loo xil saara ayuu aad suu kala dhigay sargaalkii wuxuu soo gudbiyey ribood ah ninkaan in- in la aamini karo la- lana abaalmariyo abaalmarintii ayaa loo sheegay marka in ilaa taliyihii iyo saraakiishii ugu sarreysay ita- la abaalmarinayo sidaa ayuu ku yimid marka marka subax hore bay ahayd subaxii hore ayuu yimid taliska eh, waa la keenay sargaalkii buu markaa la alamiiteeyey wuu noqdo marka noqoshadii dambe ayuu isku soo xidhay qalabkan ayadoo marka la sugayo in sargaalkii uu keeno la sugayo sargaalkiina uu asiga sugayo ayaa aad bay u foojigneed xarunta waagaa amnigeeduna aad u sugnaa caadatanna waa sidaas ayaa iridii labaad ee xarunta uu yimid baaritaankii markii la geliyena waa la arkay marka sidaas ayuu ku qarxay meeshii uu ku qarxay waagaa wixii ka dambeeyena dee waxaa dhacday in eh, aragti gaara iyo qorshe gaara laga yeesho dadka isi soo dhiibaya iyo dadka la aaminayo procedure baa laga dejiyey unit baa loo sameeyey waagaas arrintaa waxay sababta marka in process adag la marsiiyo dadka isi soo dhiibaya jenaraal cabdalla cabdalla maxamed oo horey u ahaan jiray taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda soomaaliya ayaa sheegay in dowladda federaalka looga baahan yahay inay la timaado go'aan siyaasadeed oo wax looga qabanayo dadka ku dhex jira dowladda ee gacansaarka la leh ama howlaha u fududeeya argagixisada wallahi arrintaas horeyna madaxda xilliga aan jooga waan kala hadlay maadaama dadka qaarkood ay yihiin dad madax sare ah oo saamayn ku leh dowladda oo ama mulkiilayaal la dhaho ama wax kaleba lagu sheegayo dowladda saamayn ku leh waa arrin u baahan la dagaalanka argagixisada ee dowladda ku dhex jira wuxuu u baahan yahay go-aan siyaasadeed u baahan yahay wuxuu u baahan yahay go-aan madaxda sare ee qaranka inay ku qancaan khatarta ay ayaga ku dul fadhiyaan kii fahmaan ay go-aan ka qaataan inta aysan ku qarsan argagixisada waa miino mar walba qarxi karta inta aysan ayaga ku qarxin inay go-aan qaataan oo go-aan siyaasadeed oo maxaanku idhahdaa lagu istaajinayo lagu joojinayo dadkan sharciga lagu horgeynayo go-aankaas inay qaataan waa bis ayaa go-aankaas qaadan karinna dhulkaan sidaanu u soconaa qof kaloo go-aan u qaadan kara iyaga ma jiro waa arrin go-aan siyaasadeed u baahan la dagaalamka argixisada go-aan siyaasadeed u baahan yahay haddii aan dib ugu laabto gobolka banaadir guddoomiyaha degmada xamarweyne cabdulqaadir maxamed cabdulqaadir oo weerarkaasi ka badbaaday ayaan weydiiyey waxa uu ka yaqaan gabadha weerarka geysatay horta waxay ahayd aniga wax badan kama aqaani laakiin waxaan ku ogaa inay ahayd gabar noole ah oo u dooda xuquuqda noolayaasha iyo dadka baahiyaha gaarkaa qabo qaabkaasayna kusoo gashay gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka ilaah u naxariisto wuxuu ahaa nin aad dadka ula tacaatufa dadka masaakiintana kaalmeeya uusanna jeclayn dadka la dhibo wuxuu ahaa nin aad ugu naxariisto dadka baahiyaha gaarka ah qabo inta aniga aan ogahay marka qaabkaasi ayay kusoo gashay maadaama ay tahay gabar indhoola hamina leh oo aad u hadlayso gabar aad u hadal taqaanay ahayd way ka dhiiban jirtay communitiyo markii barnaamijkan tubta la qabanayo communitiyadeeda way ka dhiiban qaabqaadan jirtay marka anigu hadda tuhun oo iga soo galay aan isdhahay gabadhaas maysan jirin maalintaas meesha la fadhiyay aragtiyaheeda maxaa ka mid ahaa oo kuwa ugu caansaneed ka xusato wallahi waxay dhihi jirtay in waxay dhihi jirtay degmooyinka oo kale dadka baahiyaha gaarka ah qabo in aan la dayicin inay awoodaan inay yihiin dad awooda inay wax bartaan hami ay leeyihiin aan meelahooda lagu dayicin la soo aruuriyo garab la siiyo wax la baro ayna awood u leeyihiin ay leeyihiin dad wax baran karo diyaarna ay u yihiin waxyaabaha noocaasay ka hadlaysa al-shabaab marna ma ka hadashay ama arrimaha amniga iyo sida wax looga qaban kara iyo arrimo amniga ayadoo ka hadlayso weligeyga ma arag shirar amni ahna ayada shaqaguma lahayn waa gartay markii ugu horreysaad aragta goormeed adiga anigu waxaan waxaan gobolka ka hor banaankaasaan isaga arki jiray laakiin shaqadan gobolka markay kusoo biirtaan koran ka arki jiray kulli maadaama ay dumar tahay dhanka waxay ka dhaweyd dumarkay ka dhaweyd weligaa marna ma la sheekaysato sheeko mayda dhex martay maya maya weligeeda sheekana ma dhex mara kolley kolley dacdadan wax badan wax badanaa laga baranaa sida ay wax u dhaceen waxay noqon doontaa cashar ayay noqon doontaa oo hay-adaha amnigana ay wax ka bartaan maamulkana uu wax ka barto barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray laamaha amniga ee dowladda soomaaliya waxaa kale oo uu la xiriiray maamulka gobolka banaadir dhammaantoodna waxay ku gacan sayreen inay waraysi siiyaan barnaamijkan galka baarista su'aalaha aan doonayna inaan wax ka weydiinno waxaa ka mid ah sidee lagu shaqaalaysiiyey maryan oo loo yaqaanay basiire cabdi maxamed iyo hodan oo loo yaqaanay deggan su'aalaha kale ee isweydiinta u baahan waxaa ka mid ah yaa soo xulay ciidanka amniga ee ilaaliya xarunta gobolka banaadir sideedaba amniga gobolka banaadir ma waxa uu hoos tagaa wasaaradda amniga madaxtooyada soomaaliya mise gobolka marka ugu horraysa ee mas-uuliyiinta dowladdu ay doonayaan inay ka jawaabaan su'aalahaas iyo kuwo kale barnaamijka galka baaristu waa idiin soo gudbin doonaa
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka tubta nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed maxamed cali oo ah aabbe qaxooti ku ah xerada qaxootiga ee kaakume ee dalka kenya waxaa muddo bil iyo dhowr cisho ah ka hor lagu dhaawacay xeradaasi kadib markii ay haleeshay rasaas la sheegay inay soo tuureen burcad hubaysan xilli habeen ah isbitaalka kaakuma oo lagu dabiibayey waxa uu tilmaamay inaanu ka helin daryeelkii uu baahnaa waxaanu hadda ku sugan yahay hoteel yar oo ku yaala magaalada nairobi isagoon haysan daryeel caafimaad sidoo kale waxa uu ka walaacsan yahay xaaladda carruurtii uga yimid xerada kaakuma cabdicasiis barrow wariyaha v o eda ayaa kula kulmay hoteelka uu degan yahay waxauna ugu horreyn weydiiyey marka uu dhaawacan ka dhacayay sida ay xaaladiisu ahayd habeenkii ugu horreeyey waxaa dhacday in tuuga ay nagu soo weerarto innagoo iska jiijiifna xaafadihii kabacdina markii aan ku baxnay oo dadkii qaylinayay iyo xaafadihii aan ku baxnaba ja agtaydayba taagnaayeenba markaan soo baxana waxay ii moodayay nin macnaha la dagaalamaya sidaas awgeed baa xabadda laygu dhuftay waa tahay bal markii xabaddu ay kugu dhacday oo canqowga ama lugta qaybteeda hoose ay kaa haleeshay maxaa kaalmaha caafimaad oo aad ka heshay xerada qaxootiga ee kaa kuma niyahow habeennimadii markii la geeyey meesha iyada ahayd wax saasa un iska dhiig baxay waagu markuu barya raajaaba lay saaray laftaa jaban baa laygu yiri lafta anqowga markay jaban tahay dadka dhan waxaa la saadaalinayay in riveral nairobi aan helo layma siinin afar iyo labaatan saac ma dhammayn xilliga isbitaalka ay iga saareen waa arrintaas waan gara lahaa ilaa hadda waxay tahay bal markii isbitaalka lagaa soo saaray ee xaafadaada lagu geeyey yaa nairobi kuu soo qaaday yaana kaa gacan siiyey dawada nairobi haddii ay wax daawo ay jiraan
niyagoo markii arrintii gurigaygii lay geeyey oo ilmahaygii dhex geeyeen waxaa dhacday in lugtii labada dhinac ay ka toleen oo xitaa dhibaato ay ku dhacday oo iyaduna ay jaban tahay kabniinna uusan jirin lugtii isbedeshay oo xitaa ay urtay lugtii baa dadkii degaanka oo qaraabadii iyo dadkii islaamkaa waxay sameeyeen in ay dhahaan ninkan si deg dega waa inaan maaragtay bal aan meelahaas hay-adaha kale aan u gudbinaa oo nairobi aan geyna sidaas awgeedaan saacidiin horta ilaa nairobi ku helay dadka laakiin markaan inta helay aan imid waxaan u shallaayay inaan halkayga iska joogo because waxaa dhacday in ay igu dheeraato arrintii ayada ahayd oo muddo hadda bil iyo maalmo sii dheeraada aan afka kala baxay lugtiina sidai ay u jaban tahay wax dawa aanan helin dad yaroo u yimid maalka maalmahan imidna nin walba intay fiiriya iga tegay hay-adna ma jirin dad soomaaliyeedna ma jirin saas awgeed weli dhibbanaan ahay oo weliba xaalad mar walba waxaan ka fikiraa lugtayda inay badbaadi karta in kale
waa tahay nairobi markaa timi marka ma jiraan wax isbitaallaa oo la xiriirtay oo aad lugtaada la xiriirisay ilaa iyo hadda waxaa wallaahi dee isku day baan sameeyey mararkii hore isbitaallaan tegay isbitaaladii dhaqaalahoodiibaa aada u batay tasiilaadkaasaasaan samaynaynaa lugta dhan waxyaabaha u fiican oo dhan waa la ii sheegay sidaas marxaladaasaa la marsiinayaa hal la marsiiyaa ma xuma lacagta buusidaa meel walba laigu xiray oo macnaha aan shubo taasaa igu khaliftay inaan macnaha isaga soo noqdo sariirtayda marka hadda hoteel baad degan tahay sariir baa kuu karaysan iga waran iyadaa yaa dhaqaalaheeda kaa bixiya sideese nooliga u heshaa halkan adigoo ku sugan
sariirta wallaahi niyahow hadda qof gooniya oo iga bixiyay ma lama arko sariirta iyo raashinka waxyaabo yaryaroo maaragtay dad yaroo saaxiibo aan nahay iyo dad yaroon isfahansannahay wax saasa adiga oo oo iska kaycaawaya way jiraan sariirta sariirta naftarkeeda waa laygu leeyahay marka taas waa waa meelaha hadda aan maaragtay ka walwalsanahay waa iskii joogitaanka naftirkeeda anigo aan weli wax lai qabanayaan haddana aysan macquul ahaynba inaan sariirta sii jooga ma garata because waxay ga damaanad qaada iyada naftirkeeda ma jiraan
xerada qaxootiga ee kaakuma maxaad ka shaqayn jirta markii aad joogtay oo caruurtaada iyo biilkooda aad ka soo saari jirta dhinaca noloshooda la xiriirta
caruurta meeshaas waxa waaye shaqada sideedaba dad qoskiska rafijiyey qaxooti waaye aaday u yartahay dad qof dadka shaqeeya dad yaroo ganacsataa maahane marka waxaan xoogga saaray inaan bahli yar oo dhugdhugley la yidhaahdo oo dadka lagu qaadqaado boodha boodha looga yaqaano ereyadan aan wada jiray taasaa alxamdulilah rabbilcaalamiin wiilkayga maaragtay aan ka soo saaran jiray dee maalintii xabaddan igu dhacdaan iigu dambaysay iyadiina
hadda caruurtaada aad ka soo tagtay xaaladooda waa sidee waase mise caruura caruurta xerada qaxootiga ee kaakuma kuu joogta
wallaahi afar caruur ahay ahaayeen oo laba islaamood ay kala hayaan marka xaaladooda aaday u khatar tahay xaaladooda aaday u khatar tahay marka wax laga sheegi kara maleh dad ilmahooda iyo aabahood u dhaawacmay oo mar walba ay soo wacayaan dee caloolxumo unsii ku saa'idinayaan ma garat
ilaa hadda ma jiraan wax xiriira ood la samaysay hay-adaha samafalka xerada qaxootiga kaakuma ka shaqeeya si gaara hay-adda un h c r oo deegaankaasi aad joogtaan idinku maamusha
hay-adda un h c r niyahow meel lagala xiriiro lama garan karo meel lagala xiriira ma garan karo aniga waxaan ogaa meelo laga dadacwoodo oo qofku uu tago marka dee meelahaasna dee waxay ku xiran tahay inaan anugu fiicnaado inta ka horeysa meel kale la tago ama taleefano laga xiriira ama ma leh
hadda kaalmada caafimaad oo aad ka maxamed ahaan u baahan tahay oo dadka ku dhagaysanaya aad u sheegi karayso maxay tahay
kaalmada caafimaad oon u baahanahay waxa weye waa laba qeybood lafta jaban iyo dhaawacay oo isaguna jiro weeye marka lafta in la eego dad khibrad u lena macnaha ay barnaamijkaas ay galaan oo barnaamij caafimaad oo hosbitaal u baahan wahay waa tahay bulshada soomaaliyeed ku dhagaysanaysa ugu dambeyn maxaad fariino u gudbin lahayd maxayse tahay waxyaabaha soo celcelinaad is leedahay in xerada qaxootiga burcadda hubaysan ay kusoo bataan ee ka kuma wallaahi dee waxaan is leeyahay mar haddii anagu aan nahay dad meel fog ka yimid waxaa soo celinayaan is leeyahay ammaanka iyo sida looga fal celinayaa mar walba aad iska liidata sidaa awgeed waaye marka inay soo noqnoqdaan habeenkii annagana la dhaawacay isla habeen ku xiga haddisna meeshii soo galeen marka dad dad aan cabsanayn dee weye dadku deegaankoodiina jooga marka inay wax walba kaa samaystaan waxa waaye ciday ka hebaysanayaan ma leh
hadda rajada nolosha xerada aad ka leedahay inaad ku noolaato intee gaarsiisan tahay weliba adigoo ku dhaawacmay adigoo soomaaliya nabaddarro uga soo cararay haddana xeradii aad joogto lagugu dhaawacay
wallaahi dee aaday u liidataa alxamdulilah rabbilcaalamiin soomaaliya intaas anigoo joogay xabad iguma dhicin weligay aan lahay marka maanta meel aan nabad u soo aadnay oo weliba in macnaha habeen madow weliba si ulakaca xabad laysaga kaa dhufta si maaragtay maaragtay xushmad darro ah taas waxay keenaysaa in macnaha wax niyada aanaan u yeelan meeshaas umana qalmato unama qalmato culayska intaa la eg macnaha iyo culayskii soomaaliya waa dalkeennian ku laabanaynaa insha allahu tacaala mar haddaan caafimaado tallaabada ugu horeysa waxay noqonaysaa inaan aniga ilmahayguba ka cararna meesha laamaha booliiska ama ammaanka xeradaas gacanta ku haya midii sheegeen in gacanta lagu soo dhigay kooxihii dhibkan idiin geystay mase jiraan ilaa hadda wax fariina ood hesheen oo la xiriirtay inay cadaalad la hor keenay maya maya intaan ogahay wax la hor keenay male nimanka howshooda sidiiba wataan kaasi waxauu ahaa maxamed cali oo u waramayay cabdilcasiis barrow halkaad kala socotaanna waa v o a
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efm toboqoliyo toddobadhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efm toboqoliyo toddobadhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
haatana dhegaystayaal aynu ku wada nasan nooc dadka fanaaniinta shimaali iyo khadiija suusan iyo heeskoodii koolkooli ad heeskaasi kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a gabdhaha suxufiyiinta ah ayaa la kulma caqabado kala duwan si ay shaqadooda u gutaan sida ay warbixintan ku eegeyso intisaar saalex canab cabdi jaamac oo ka mid ah gabdhaha wariyaasha ee ka howlgala dalkani kenya si gaarna uga howlgasha radio midnimo ayaa waxay iiga waramaysaa dhibaatooyinka ay la kulmaan gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed aad baa u mahadsan tahay intisaar aniga waxaan ka mid ahay gabdhaha ku shaqaysta saxaafadda weliba qaybta reediyowga ah muddo laga soo bilaabo labada kun iyo labiyo tobankii ilaa hadda ayaan ku shaqaynayaa reediyowga dhibaatona way leedahay sida kalena waa iska caadi oo dhibaato badan ma lahan qofka markuu shaqadiisa la qabsado oo uu muddo ku jiro shaqada waa iska caadi dhibaatooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah mararka qaar gabdhuhu way iska culays badan yihiin marka loo fiiriyo wiilashoo kale meelaha qaar ma tegi kartid warbixino sida arabtid ogama soo duuban kartid laakiin taas haddana kaama hor istaagayso inaad shaqayso ma waxa keliyaad ku kooban tahay inaad warbixin tabiso oo aada baahiso mase sidoo kale dhanka farsamada oo kale iyo qaabka duubista waxyaabahaas oo kale waad ku shaqayn kartaa rediogoo kale marka aad ku shaqaynayso qasab farsamada way ku jirtaa hadda markaan fadhiisto oon rabo inaan newska aqriyo anaa farsamaysanaayo newska cidna ma ii farsameynayso newska jinkalkiisa adaa sii daynaayo codadkii oo kaleeto kombyuutar kalaa ka hagaysaa mikrofanadii aa furanaysaa wax farsama yaqaanoo markaas ku caawinaayo ma jirto adaa farsamaysanaayo adaa niyuuska aqrinaayo shaqada dhan adaa isku qabsanaayo qeybtan radioga ah mararka qaarna way dhacdaa inuu qofku farsameeyo laakiin inta ugu badan waxaad ku qasbantahay adi inaad farsameysatid oo adi waxaadaa isku habaysatid haddii aa wax duubay sidoo kale adhobadishonka waa inaa ku duubtaa kadib aa jarjartaa kadib aa sii daysaa laakiin niyuuskao kale markaa aqrinaysid niyuuska recorder looma sameeyo lifekaas marka farsamada adaa qabsanaayo farsamada markaa qabsanaysid ilaa saddex kombyuutaran hadda isticmaalaya saa ujeedid midka ugu horeeyo haddii warqado aana haysanin oona soo brinter garaynin newska waxaan ka aqrinayaa waadhka oo warkiiaan ku furanaya kan kale codadkaa iigu furan oo codadkan ka isticmaalaya midka kalena haddii kan wax ku dhacaan ayaad si dhaqsaa u furanaysaa waxaana waa iska feeldharadii iyo wixii aad ku farsamaysanaysay markaad hadlaysid markaad xiraysid oo kale ayana waa ka mid shaqada
canab sida haddaan arko waxaad ku guda jirtaa shaqada idaacadda oo waxaad isku diyaarinaysaa xilligii warka oo kuu soo dhow marka aan ka imaano dhanka idaacadaha oo kale ama idaacadda hadaad ka shaqayso horey ma uga soo shaqaysay muuqbaahiyaasha ama tviyada soomaalida oo kale maya aniga t v weligay kuma shaqaynin mana jecel inaan ku shaqeeya t v markii ugu horeysay ma ka helo qofba waxbuu jecel yahay muddadaas hadda ani aan miidiyaha ku jiro weligay muuqaalkayga ama video aan leeyaha lama arkin dadka qaar xataa ima yaqaanaan ima garanayaan maanta dhan haddaan ag maraayo haddaan wax kasta ka danaysanayo qofna iima wacayso canab qofna ima dhehayso xataa suuragal ma noqonaysa inay codkayga fahmaan laakiin waxaa laga yaabaa dad badan oo i dhegaysanaya inay magacayga yaqaanaan markaan ku jiro shaqada codkaygaas ay yaqaanaan laakiin sida kale iskuma naqaano way ii fududahay in badan bay ii fududahay bannaanka markaan u baxo ani dadkaan la mid ahay ilaa inaan waraysi raadinayo oo dadkaasaan waraysiga ka raadinayo aan saas isku baranno oo aan tuso kaarkayga shaqada ma ahane ani way ii fududahay aad baana u jeclahay shaqada radioga ah inta badan ma jecli inaan kasoo muuqdo t v ama muuqbaahiye waxaa jira canab caqabado dhanka sharcigoo kale ku aadan oo markaa gabdhaha wadankan soomaalida ee ku dhaqan ama wariyaasha kaleba xiliyada shaqada ay codsanayaan ama ay raadsanayaan oo kale in dhanka sharciga culays badan uu kaga yimaado ama lagu xujeeyo inay haystaan sharci wadankan ama qof wadankan u dhashay inuu qofka yahay adigu ma la kulantay caqabad noocaas ah markii aad shaqadan bilaabaysay may caqabad ku saabsan dhanka sharciga weli ani ima soo marin horta qof kastaba wadanka uu joogo si sharciyeysan ayuu uga shaqaysanayaa haddii aad qaxooti sharciyeysan tahayna qaxootigaada waad ku shaqaysan kartaa laguma diidano qof kastaoo shaqaale ahna waxaa jira lacag laga jaro oo canshuur ah lacagtaas ayaad ogolaanaysaa oo lagaa jarayaa kasakow qof walba oo wadankan ku shaqaysanayo si nidaam ah ama macquula haddaad usoo martid shaqadaada ma lagu xiraayo sharci waxay ku xiran tahay aqoontaad u leedahay inaad shaqaysan kartid boqolaal baa jiro sharci haysto laakiin ay dhici karto inaad ka shaqo fiican tahay haddii aadan sharci haysanin laakiin waxaa muhiim ah sharci kuu ogolaanaya inaad shaqaysatid inaad haysatid haddii aad ajinabi tahay ajinabigaada lagugu canshuuraya waa ku shaqaysanaysaa haddii aad qaxooti tahay sidoo kale qaxootiga waa loo ogolya inay wadankan ka shaqaystaan guryay ku leeyihiin baabuuray ku leeyihiin waa ganacsadaan haddii aad kenyaan tahay oo xirfadeeda iyo shaqadeeda aad leedahayna adaaba wadanka u dhashay markaas wadankaadii aad joogtaa ku shaqaysanaysaa ani laakiin weli iguma dhicin guud ahaan gabdhaha wariyaasha ah ayaa dhibaatooyin waxay kala kulmaan goobaha ay ka shaqeeyaan taasoo ku aadan inaysan inta badan gabdhaha aqoon u lahayn farsamada oo ay markaasi farsamaysan karin barnaamijyada iyo sidoo kale wararka ay tabinayaan balse iminka taasi waa ay ka duwan tahay oo canab waxay ku shaqaysaa dhanka farsamada iyo sidoo kale dhanka baahinta intisaar saal xuseen v o a nairobi
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
haatanna dhegaystayaal aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta cawaale aadan iyo aamina afriik
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaqo waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaqo waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiidmi maayo hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wandaafinayno macaanay uwanqalayno way dhankayga ka wiidmi maayo
caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo caloowadi karo sandiisa dhammaan walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu buudhi maayo caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo canaawadi karo sandiisa xumaan walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu buudhi maayo
haddaan wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaaye alow alow aynaan iswaaye alow aynaan iswaaye
kalsoonidu waa muhiime sidaan adigu wakiishay uweyne gurigalkeenna uweyne gurigalkeenna allow aynaan iswaay haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay yeshiinay walaacii naga dhammaaye
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu hedel barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo
caanaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo caloowadi karo sandiisa dhammaan walwaali maayo wanaaganigo karaaya waxyaalahu buudhi maayo
This is VOA News. I'm Joe Palca. Police in Hong Kong had to leave the airport on Tuesday as protesters threw things at them. A police representative made an announcement saying that their aim was to